deegaanada puntland waxaa aad u soo kordhaya tirada dadka beeralayda ee soo saara dalagyada kala duwan ee khudaarta iyo timirta balse waxaa hore aada ugu yaraan jiray dadka barta cilmiga beeraha kuwaasi oo beeralayda ku caawin lahaa tayada wax soo saarkooda haatan ayaa la sheegay in arday aad u koobani ay dhammaysteen heerka jaamacadda koowaad ee beeraha kuwaasi oo talooyin wax ku oola siinaya beeralayda faadmo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada boosaaso
in ka badan saddex boqol oo arday oo ka qalinjabisay toddobaadkan jaamacadda boosaaso kuuliyadaheeda kala duwan waxaa ka mid ahaa injineer mubaarak siciid ibraahim oo ah aabbe toddoba carruur ah leh kana qalinjabiyey kuuliyadda beeraha waxa uu v o a u sheegay inuu ka soo jeedo qoys beeraley ah sidaa darteedna uu go'aansaday inuu wax ka beddelo habkii qadiimiga ahaa ee uu qoyskoodu wax u beeran jiray kuliyadda beeraha waxaan ku jeclaaday maadaama aan de ka soo jeedo qoys beeralaya oo hab wax loo soo beeri jiray awowahay iyo aabahay allah unaxariistay wax u beeri jireen hab hab si hore ah wadankuna hab casriga u guuraayo maadaama aan habkii hore aanan ku wax lagaga soo saari karin dhulka inaan wixii barto si aan carruurtaydana u baro wixii wax ka bedelanna aan ula nimaadno ma garatay baan u baranayay oo dhaqaalena uga samayno wadankana wax soo saarkiisa aan kor ugu qaado muddada uu ku dhex jiray waxbarashada jaamacadda waxa uu mubaarak sheegay inuu talooyin siiyey beeralay fara badan oo ku nool puntland sida inay shaybaar ku sameeyaan ciidda ay wax ku beeranayaan daaweynta cudurrada ku dhaca beeraha iyo wixii la mid ah wixii aan bartay baan soo manguuriyey qoyskayga keliya ma gaadhsiin deegaanka aan joogo oo dhan baan gaarsiiyey magaratay puntland wax badan meelo badan baan tegay oo aan ka shaqeeyey oo aan gaarsiinay beeraleyda waxaan kala taliyaa inay bartaan cilmiga beeraha kii aan awoodin inuu barto aabuhu waa inuu baraa carruurtiisa beeraleyda waxaan kala taliyaa qof aan ciidda uu wax ku beeraayo nafaqada ku jirta aan aqoon inuusan wax beerin waa inuu aadaa shaybaarada wax lagu baaro inuu la tago ciidda loo baaro goortaa dalaga ku haboon uu ku beerto nafaqada ka dhimanna uu ugu darsado beeraleyda waxaan kala taliyaa in aysan si khaldan dawada u isticmaalin dalag bedelka inay inay isticmaalaan inay isticmaalaan nafaqooyinka organiga ah oo digada iyo beertooda waxa uga soo haraaga beertooda inay isticmaalaan waxaan kula taliyaa inay goortay wax beerayaan inay suuqa ka warhayaan oo suuqa haddii yaanyo ka buuxdo ama beeraleyda oo kale yaanyo u wada beeran tahay ama basbaas u wada beeran yahay qofkaas inusoo waxaa beerin uu wax kaloo ka duwan beero si suuqa qiimo u helo uusan hadhow ujeedjabin dadka ku nool magaalooyinka ayaa mubaarak sheegay inuu ku dhiirigeliyo inay guryahooda wax ku beertaan waxaan dadka kala taliyaa qof walba barorto gurigiisa inuu ku beerto shashingeed oo yaanyo iyo basbaas iyo bambanuune ah inuu ku beeran karo meeshuu suuqa ka doonan lahaa gurigiisa uu kala soo baxo dadka qaybina waa ogolaadaan oo fikarka waa qaataan oo way qaateen oo ku beerbeertaan aniguna gurigayga beeraa igu yaal moos baa ku beeran waxaa ku beeran cambe liindhanaan saytuun rumaan tiin caruuri dhis noocaasa igu beeran liin macaan timir waxaan rajaynayaa inaan waxbarashadeyda labaad aan hore usii wado ilaa ta saddexaad masarteydoo kale waxaan heerkayga labaad oo kale waxaan rabaa inaan ku diyaariyo habka loo diyaariyo cuntada in loo loo loogu xiro magaranaysaa bacaha ama daasadaha packaging baa la yihahdaa magarata iyo processing warshadahoo kale tirada ardayda barata cilmiga beeraha ayaa mubaarak sheegay inay aada uga yar tahay kuuliyadaha kale waddankana waxyaalaha uu khayraadka uu haysto waa beero iyo xoolo iyo kalluun kuliyadahaasna ardaydu ma galaan ma garatay sideed arday toddoba arday toban arday koo iyo toban arday baa kuliyadaha ku jira ma garatay kuliyadaha lafdhabarka u ah dalka horumarkiisa waxaan kula talin lahaa dhalinyarada dugsiyada sare hadda ka baxaya waxaan kula talin lahaa inay kuliyadaha xoogga saaraan oo ay doortaan shaqada u badan waxay taallaa kuliyadda beeraha kuliyadda xoolaha kuliyadda kalluunka waxyaalahaasay yaalin ma garatay maarinka in la barto kuliyadaha khayraadka dabiiciga ah aynu leenahay weeye iyagaa suuqa ka maqan iyagaa u baahan in la develop gareeyo wax ka shaqeeyaana laleeyahay ma garatay haddeer waarabo hadda imise arday baad kuuliyadda beeraha ku qalin jabiseen jaamacadda boosaaso sideed baan ka qalin jabisay bulshada ku nool puntland ayaa waxaa muuqata inay xoogga saareen inay wax beertaan sanooyinkii u dambeeyana waxaa gudaha puntland laga hirgeliyey beero fara badan oo ay maal gashadeen qaar ka mida ganacsatada qoysaska qaar ayaa waxa ay ubadkooda ku dhiirigeliyaan inay bartaan cilmiga beeraha inkastoo dhallinyaradu aysan xiisayn faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso